shirkadda guulaystelecom ayaa magaalada cawsana ee maamulka puntland ka hirgelisay dhismo ka kooban jagboonti iyo qolka adeega kastamka oo ay ugu talagashay howlaha amniga iyo maamulka kastamka dhismaha labadan xarun ayaa wax badan ka bedeli doonta howlaha iyo adeegyada kastamka ee loogu adeego bulshada magaalada cawsana ee maamulka puntland maamulaha shirkadda golis telecom maxamed cabdulaahi ayaa ka waramaya dhismaha labadan xarun anigoo ku hadlaya magaca shirkadda golis telecom soomaaliya waxaa sharaf weyn ii ah inaan maanta idinkala soo qayb galo munaasabadan rasmiga ah ee wareejinta dhisma ay shirkaddu ka hirgelisay magaalada cawsane dhismahan oo ka kooban checkpoint iyo qolka adeega kastamka waxaa loogu talagalay in lagu taageero howlaha amniga iyo maamulka kastamka si loo dardargeliyo habsimu socodka adeegyada dowladda ee ka jira magaalada cawsane shirkadda golis telecom oo mar walba ay ka go'an tahay ka qaybqaadashada horumarinta adeegyada bulshada iyo sugidda amnigu waxay dhismahan u hirgelisay si loogu xoojiyo barta kastamka ee muhiimka ee magaalada cawsane haddaba maanta waxaan si rasmi ah ugu wareejinaynaa maamulka magaalada cawsane iyo hay-adaha ay khusayso dhismahan checkpointka ah iyo qolka adeega qaar ka mida bulshada magaalada cawsana ayaa ka mahadceliyay dhismaha xarumahan insha allah waa ku mahadsan yihiin shaqo fiican bay qabteen insha allah waxaan rajaynaynaa inay noqoto wixii ugu horreeyey insha allah aysan noqon wixii ku dambeeyey shirkadda iyo magaaladu insha allah wada shaqayn fiican bay leeyihiin waana soo dhoweynaynaa waana u soo dhoweynaynaa shirkadda iyo cawsanana kolay muddo wada shaqayn way lahaayeen aad baan u soo dhoweynaynaa maamulaha shirkadda janaal afrikaan aad baan u soo dhoweynaynaa waxaan u mahadcelinaynaa marka koowaad alle subxaanahu watacaala marka labaad shirkadda golis oo waxqabad badan samaysay cawsana in badan bay waxay ahayd lama heli karo maamulka shirkadda golis telecom ayaa wado dadaalo lagu dhisaya xarumaha muhiimka ah ee loogu adeego bulshada